codkooda axmed ciise soo dhawow kusoo dhawow meydii woman nadwab berri waxay ku beegan tahay maalinta xog helista waxaan kaa weydiin doonaa qaabka a wax u heshaan xogta u heshaan gabdhihiina iyo si guudba marka su-aasheyda koowaad waa bilaabi karaa soomaha roodo si fiicana baayo bilaabi karaa maasan tahay su-aasha koowaad waxay noqonaysaa roodoy waa ognaa wariyaashan soomaaliyeed caqabado kala duwana ku shaqeeyaan haddaba sidee wariyaashu ku helaan xogaha ay tabiyaan ee bulshada ay la wadaagaan salaamayaa ugu horeyntii waan isga mahadcelinayaa gariseen raahantii waa ogsoonahay dhammaanteenba wariyaashu caqabadaha kala duwan ay ku shaqeeyaan waa dadka ugu shaqada adag haddana ugu muhiimsan oo waxa ugu muhiimsan soo gudbiya shaqada ugu muhiimsanna haya runaantii markaan soo gudbo su-aashaada ah sidee bay wariyaashu xogta ku helaan way kala duwan yihiin wariyaashu wiilaliya gabdhana waa u shaqeeyaan runaantii markaan wiilasha dhahno horta si guud markaan dhahno wariyaasha wax kasta oo aad raadinaysa ama xog kasta oo aad inaad raadisad aad rabtid maadaama aa wariyayaal nahay horta qofka wariyaha ah siduu xogta ku heli lahaa isagay responsibility ama mas-uuliyaddas isagay saaran tahay qaabkuu ku heli lahaa ama ha ku adkaato ama ha ku fududaato daraqooyin kala duwanna waa loo maraa markaad xog raadinaysid meeshaad xogta ka helaysina way ku xirantaa sidoo kaleeto gabdhaheena iyo wiilasheena siyaabo kala duwan baa xogta u kala helnaa markay noqoto wiilasha wiilku waxaa jirta xogab kaman ah oo wiilasha iyo gabdhaha wariyaasha ay si guud u wada heli karaan iyo xogo ay wiilasha gabdhaha uga faradhuduuban yihiin oo si ka fudud ay uga heli karaan tusaale ahaan markaan dhahno wararka siyaasadda wiilashu gabdhaha way macnaha gabdhaha xoogaa way ku adag tahay in ninsi xog siyaasi ku jirta ay si fudud u helaan halka wiilasha ay uga fudud tahay oo wiilka saaxiib iyo magaranaysa imarageed iyo la socya iyo qaab kala duwan buu xog ku raadsan karaa laakiin markii la dhaho xogaha kale oo arrimaha bulshada ama bulshada qaybaheeda kala duwan ku jira hadda aniga ama meeshaan joogo ama aniga ahaanba aan iska hadlo waxay ila tahay in gabdhaha loo respecti badan yahay oo gabdhuhu ay taa wiilasha uga faradhudhoban yihiin ama ay uga helisdhow yihiin maadaama bulshadu ay gabdhaha aada maarata ay u xishmayso soo ma garanaysaa aniga xogta aan arrimaha bulshada ka rabo in aan ka helo waa xog ii fudud inaan helo haddii aan ma garanaysaa qaybaha bulshada qaybta doonta ka gasho wararka ugu badan aan soo sii daynana xataa wararka arrimaha siyaasadda markii la dhaho waa wax ay bulshada u baahan tahay maadaama hadeertaanna waxaa maraynaa dunidii maaragta hore waa laga soo tego miidiyahu dawaaga hor dadku waxay ka aaminsanaayeen wax difficultiya qofkii maanta ku arkado kaamirad wata ama rikoor wata oo dhahaya waxbaan duubaya saas baaba macnaha miidiyaha laga aaminsana ama in qof wariya uu wax duubo laakiin hadda dunidaas waxaa u malaynaya in laga soo tegay oo dadku maaragta soo ilbaxay oo adduunka platform noqday oo adduunkii o dhan noqday maaragtay social media iyo media wax laga helo xog laga helo soo saas daraadeed wax walba inay isbedeleen xogaha sidii loo heli jiray waxay laatahay dawlayaasha naga horreeyey oo ma garanaysaa jilalka annaga naga horreeyey inay xogta si annaga oh maanta saa anagu ku nahay ama siday noogu fududahay in si ka adeeg maaragta ay ku heli jireen oo se dhibaatooyin badan ay mari jireen laakiin hadda adduunkan la marayo ama sanadkan twenty twenty two-ga oo lagu jiro waxay laatahay wax kasta in si fudud lagu heli karo
waa maasanta abaayo sida wanaagsan aad usoo koobtay su-aashan labaad waxay noqonaysaa inkastoo haaf ka mid ah ay soo gelaysatay koowaad jawaabtaada haddana gabdha ahaan caqabadaha ay la kulmaan ama wiilasha ma la wadaagtiin mise si kaas ah ayaa caqabado kale idiin haystaan markii xog la raadinayo
waa mahadsantaha baayo raaantii waa su-aasha hadda aan kusoo darayo gabdhahu marka la dhaho war in la raadiyo gabdhuhu waxaan aaminsanahay aniga edi ahaan markaan ka hadlo in ma garanaysaa ay kaga adag yihiin wiilasha wiilka si kasta uu xog ku heli karo ama qaab walba uu ku raadin karo wuu ku raadinayaa because of hadda tusaale ahaan midi marka hore aan usoo qaadinayo kalaa tusaalea siyaasadoo kaleeto haddaa maanta war ka rabtid nin siyaasiya inaa warka soo qaadid warkaas uu muhiim ku yahay oo adiga wiil inaa warkaas aa wada heshiin labadiina oo laba institutionoo kala duwan ka socda aad u baahan tihiin inaa warkaa wada heshiin simbal waxaa laga yaabaa in wiilka uu ka har helo because of meel kastuu jooga wuu wiilku ugu tegi karaa hadday noqon lahayd goobtiisa hadday noqon lahayd aslan wuu kaaga fara duuduuban yahay ama in ragad ha noqoto ama qaab kaloo magaranaysa adi dumarnimadaada iyo waxyaabaha la xiriira ha noqoto laakiin waxay ila tahay xataa marka siyaasiyiinta la dhaho ragga iyo dumarka wiilashay magaranaysa interesti garayaan wiil iyo gabar haddii u wada tagaan maanta nin siyaasiya oo xilka haya maaragtay mandaqada marka qofku uu ku nool yahay aslan si fudud waxa laga yaabaa in wiilka howsha uu rabo uu qabto laakiin uusan gabadha u qaban marka in yar oo ixtiraam maaragtay respecti garanaysa gabdhaha laga reebo laakiinse mar kasta mar walba gabdhaha wiilashu way ka caqabada badan yihiin caqabada guud oo maaragtay wariyaasha ay wada wadaagaan simbal waa laga yaabaa inay jiraan laakiin boqolkiiba sagaashan gabdhuhu way ka caqabada badan yihiin wiilashu
yay kala kulmaan caqabadahaasi gabdhuhu inay xog heli waayaan ama si guud wiilasha ma siyaasiyiinta ma bulshada kale yay kala kulmaan caqabadahaasi
waa mahadsantaa habaayo caqabadaha wariyayaashu la kulmaan kala kulmaan qaybaha kala duwan ee bulshada ha noqoto siyaasiga ama ha noqoto qaybaha kaleo bulshada saa hore kuugu sheegayba waxay ku xiran tahay xogtaa aad raadinaysid qofka aad ka raadinaysid qofkaas siduu yahay bay xogtaadana ku xirnaanaysaa qofkaas qaabka kuula dhaqmay bay caqabadaaduna maaragt intaas bay la ekaanaysaa soo wariyaasha wiilal iyo gabdhaba marka la dhaho caqabada ugu badan waxay kala kulmaan waa bulshada ay u shaqaynayeen oo iyagu wax u soo gudbinayeen haddii perceptionka ama waxa laga aaminsan yahay saxaafaddu ay magaranaysaa soo badnaato ama ay sidaan hadda ay tahay iska bedesho waa moor oo maaragt wax badan ay isbedelayaan marka waxaa sugaynaa duni oo miiriyuha dadkeena ay fahmaan duni maaragtay caalamka miiryaha dadku yagaa u yeerta yagaa maaragtay dhahan inaan hadalnaa rabaa halka inagu aynu miiryaha ahaan aan dadka raadinayno haddana markii aan raadino ayna perception fiican kala kulmayn soo caqabadaha ay wariyaasha la kulmaan waxay kala kulmayaan bulshada u shaqaynayaan ha gabdhahaa si gooniya haddaan ugu dhaho siyaasiyiinta iyo qaybaha kale bulshada kala duwanba qofka aa xogta ka raadinaysid ama inaa xog ka heshid aa u baahan tahay bay qofka wariyaha ku xiran tahay soo adiga waxaa tahay maadaama marka adiga wariye ahaan aniga aan ahay oo aan xog raadinayo waxa ahay qof ma garanaysaa asla maxaa ku dhahaa waxa la kulmi kara waxaan filan karaa wax walba maanta markii aan qof u tegayo oo xog ka raadsanaya ama aan la hadlaya aan u dhahayo sidaasaan u baahan inaan sameeyo ama xogta noocaas noocaasaan kaaga rabaa wax kastaan wax kastaan ka filan karaa in uu magaranaysa ii diido in uu siiyo inuu xataa aflagaadeeyo marar qaybta way dhacdaa marar badan inta anaga soo arkay iyo inta dad kaleeto magaranaysa ama gabdho iyo wilalba ha ahaadee aan goobjoogu ahaa kuwa kaameroon laga jebiyo kuwa waxyaaba kala duwan maaragta lagula dhaqmay soo sada soo koobo meesha caqabadaha ay uga imaanayaan wariyayaasha ama caqabadaha ay kala kulmaan waa bulshadii ay iyaga u shaqaynayeen run ahaantii waa muhiim horto bulshada waxay u baahan tahay waa xog haddana xogtii meesha laga helaya waa isla iyagii ayagaana xogta soo saari kara soo taladeeda waxay tahay ugu horeyn in waaragtay wariyayaasha laftirkooda ay noqdaan kuwo u diyaarsan inay xog helaan sababtoo ah qofka wariyaha markuu yahay waa in marka hore asaga ugu tababaran yahay uu dulqaad badan yahay maanta markaa xog raadinaysa qof waxaa laga yaabaa inuu mar marar badan maaragtay uu ku ballamiyo maaragtay haddana uusan ballantii kasoo bixin uu ku ballamiyo marka adiga waa inaa tahay qof dulqaad badan oo u dulqaadan kara ugu yaraan maaragtay intaasoo mar hadduu ku ballamiyo in ilama uu dantii uu lahaa iyo barnaamijkiisii ama xogtii uu raadinayay ilaa uu helo qof aanan maaragtay aanan ka qusdhibin oo dulqaad badan in magaranaysa ay wariyayaasha laftirkooda aqoontooda badiyaan oo sidii ay xog ku heli lahaayeen ama xog raadintooda ay u tababarnaadaan iyo in bulshada laftirkeedu ay noqoto kuwo miidiyihii xiriir fiican laleh oo miidiyihii maaragtay ay isdhex galaan oo miidiyaha aysan u fahmin maaragtay wax aysaska qabaan oo miidiya u arkaan saaxiib dhow ay ka dhigtaan meel ay xogtooda ku gudbin karaan ay ka dhigtaan wariyaasha ay soo dhoweeyaan sidoo kaleetana maaragtay ay ixtiraam badan u muujiyaan maadaama ay iyagii dadka u shaqaynaya yihiin oo qof kastoo maanta wax markay dhacaan oo idaacad ama tv soo horfarsanaysu xog u ogaado